فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhow xawaraysiida wakhtigan oo kalead kala socotaan marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada hadduu allah qadaro caawa dhowxan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu dilay degmo ka mid a magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan magaciisa iyo howsha uu dowladda federaalka u qaabilsanaa ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa waxaa weli taagan dhibaatada xabsiyo qarsoodi ah uu guddoomiyaha degmada dayniile ee dowladda federaalk ka samaystay degmadaas kuwaasoo lagu tacdiibiyo dadyow kala duwan maxaa ka jira in dadka xabsigaas lagu tacdiibiyey islamarkaana ay ku jiraan ay ka mid yihiin saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalk canugu mar ilmo dhiloma maduugaa qoraxo marka dhacda soomaalia canugu mar mar qaar maajilda isu gashaa laysoo diraa qaar waxaa la samaynaya waxay leeyihin inta yimaadeen waa ku dhammaatay meeshaan wax soo gala kama baxaa caawa waxaan idiin soo gudbi doonnaa sarkaal ka tirsan dowladda oo sheegaya in uu cabasho ka yahay guddoomiyaha degmada dayniile kaas uu sheegay inuu xabsigaas dhibaato badan ku mariyey codka sarkaalkaas oo si fiican uga hadlaya xabsiyadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa walaayadii islaamiga ah ee gada oo soo gebagabaysay tartankii u dhexeeya degmooyinka gobolkaas ee hordhaca uu ahaa beesha barakaysan ee ramadaan munaasabadii lagu soo xiraya codadkii laga jeediyey iyo sidoo kale degmada ku guulaysatay tartanka ayaan dhowaxa idinkugu haynaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan xero tababar oo ku taala magaalada baar dheere ee gobolka gado oo la sheegay inay gaajo iyo xanuuno kala duwan u la'aanayaan waxaan idiin soo gudbi doonnaa qaar ka mid a askartaas oo ka sheekeynaya xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin barnaamijka dhuuxa caawa waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronafirus caalamka iyo soomaaliya maxamed daahir cagasow ayaa igala qaybgeli doona u diyaargarooba isagoo dhammaystiran هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ramadaan mubaaraka ayaan idin leenahay ku soo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilowno dhacdo kooban oo inaga soo gaaraysa magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo muddooyinkii dambe howlgallo xiriir ah ka fulinayey magaalada muqdisho ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay degmada hodan ku dileen nin lagu magacaabo cabdi maxamed barre cabdi maxamed barre ayaa waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk uuna jaasuus uu ahaa kooxdii dilka geysatay ee ka tirsanaa mujaahidiinta ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona meydka askariga ay goobta ka qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo xili dambe halkaas soo gaaray magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa si xiriir ah uga dhacaya dilalka qaraxyada iyo sidoo kale weerarada tooska ah oo ay magaalada muqdisho ka geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا wahaagaa qaybaha hore ee barnaamijka ayaan weli dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaa idiin soo wadnaa qodobo ay ka mid yihiin ciidamo kor u dhaafaya saddex boqol oo ka tirsan dowladda federaalk oo ku la-aanaya xero ciidan oo ku taala magaalada baardheere xaaladda adag ee soo wajahday ciidamadaas oo ka waramaya iyo sidoo kale war ku saabsan munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee gobolka gado ayaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa balse markaan aynu ku laabano magaalada muqdisho waxaa weli taagan dhibaatada xabsiyo qarsoodi ah uu guddoomiyaha degmada dayniile ee dowladda federaalk ah ka samaystay degmadaas kuwaas oo wadadyow kala duwan ku tacdiibiyo xabsiyadan ayaa qaarkood waxaa lagu magacaabaa cusboole waxaana la sheegay in la isticmaali jiray xilliyadii ay dalka ka dhisneed dowladdii dhexe ee soomaaliya haddaba waxaa isoo taraya dadka ka cabanaya xabsigan oo sheegaya in tacdiib kala duwan lagu soo mariyey sarkaal ka tirsan dowladda federaalk oo lagu magacaabo cadaawa jiib gaar ahaan wuxuu ka tirsan yahay qaybtooda booliiska wuxuu guddoomiyaha degmada dayniile ee dowladda federaalk ninka lagu magacaabo jacfar ku eedeynaya inuu xabsigaasi xun ugu tacdiibiyey isagoona dhibaatooyin kala duwan halkaas ku mariyey waa kan sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay cadaawa jiib oo ka waramaya dhibaatadii uu xabsigaas kula kulmay
ninau daalina shalay goor ay tahay maarat koo toban saac iyo bar anoo inta suuqa adeeg yar kasoo qaaqaata guriga usii socdaa laba baaro ciidana oo tibikaa dabajaaciyii adduunya watari sheekayaala dabka lagu furo xabad sidii laygu waday aniga maaratay mar dhaa waa isdiimay gacnihi markaa taaga haddana kabacdi waa lay jirgilay waa lay qaaday meel laydhaha cusboole oo dayrina meel degmada gadaasheeda cusboole laydhaha la geeyey bilahi maxaa amar geesiyaa ciidankaas watay aan raaciyo hala dila lahaa aniga waa gaarigaygi meesha anugu aa looga tegey waxba cidayga maaragtay lema waraysan juuq lema dhihin xataa maa lagaasoo iidaya lema dhihin canugu mar ilma dhaloomi magooba qora imka dhacda kabaadi canugu mar mar qaar maajirdii soo gashaa laysoo diraa qaar waxaa la samaynaya waxay leeyihin inta yimaadeen waa ku dhamaatay meesha wax soo gala kama baxaan dhawrnimo kaloo dhaawac oo meesha fadhiday oo maaragtay dad dhaawac oo dad isbaangadiin liga meesha ku jira dhallinyaraa waa arkayay iyo oo maaragtay ciyan dhalla dheer reer cabdullahi casim aan ahay maarta ugu dhahaan kolley cabdulla casim dakatirladayna iyo wiil gabarkiisaan qabaa yiri iyo sasaasa waa ku arkaayo meesha ku jiro dhaawaca oo meesha jooga dhowr badanoo la soo xarayhayo waa arkaayey qaar waa maqlaayay aniga dadkii kale la socda waa la deeyey maxaa cumargeed maxaa ugu haystaa wiil yarona waa maqlaayay maxaad ugu haysataanaan ku iri amba hadda ku dhah layga gooyo oo nafta meesha ugu dayso salaadnimadu kashu waayo afurna saddex saacaday gaarigii booliskii oo maaragtay daylilaa soo qaaday waa i keeneen meeshaana lay keenay maanta dhan wax baa lasadaba wareejinayay jirjir iyo badan iyo dhaawacyo badanaa ugu yaala wax risaastaa layma goy halay daaweyaa dhimaagay waxba layma daawey hadda aad maqlaysa waxaan ku suganaha saliga ifka xalanaan ku suganahay wax oo maaragtay si toos inta laygu keeno waxaana xataa eeb kuu qaban layraa iyo dacwo la qoraa ma cusboole sida hadda aadogta fignaa xilligii hore oo ogaano kooxeedada iyo waxbaa dadka u anqaabi jiray daaldeella ka samaysan waayo oo saldhig u aheeday saldhigii ifka xalanaad aad u ah deelila saldhig dadka looguma soo dacwoodo ifka qofkii la qabto waxaa la geeyaa ninkarta cusboole halkaasaa loo qaadaya ilaa saacaa dhihi karno idhashiikaalka ugu dhufaayo nin baan dhihi kara ninkaanaa iyadana kuma jirin ama nin la aqoonsan kara xataa ciyaal yaryar oo gaagaabayaal nasarka iga qaadeen waxay yihiin aan la aqoon wallahi ilaa toddoba qofood aan hadda meesha ka arkaayay aniga markaasoo fadhiday oo laba qofood laba kamid gacan uu ka duwan yahay midna cajiradaan nulaha ninkaa teetara ah maarata awrabiyaa la leeyahay teetara ama teetara rabiyaa marka teetara lagu dhuftaa la yidhi waxdaas amaran maqlaayay meeshu asaa cajirada ka lulaha ayuu fadhiyey aniga maxiligi lay soo qaadayay haddana meeshaan ku suganahay wax disbaana ma haysto wax sharci la tegaana ma hayo waxaan ku qufulinahay ninka hertay meeshii yaradu haddana ifka xalane hal garan iyo hal macawsaan la fadhiyaa aniga waa lay garaacay waa lay jirjiray kursia lagu fadhiisiyo waa lay jirjiray si fiican laga garaacay madaxayga kutullada ku yaala daarta adigaa yaabaya iyo bararka guddoomiyaha dowladda federaalk oo u magacaaban degmada dayniile ee magaalada muqdisho ninka lagu magacaabo jacfar ayaa waxaa la sheegay inuu hore uga tirsanaa hogaamiye kooxeedkii dalka soo maray sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa raggii si aadka ah ula shaqaynayay c i e da maraykanka xiliyadii magaalada muqdisho ay ka socdeen qabqabashada loo geysanayo wadaadada
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay weli waxaan idiin soo wadnaa ciidamo saddex boqol kor u dhaafaya oo ku le-anaya xero ku taala magaalada baar dheere ee gobolka gado iyagoo ka sheekeynaya ayaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa balse markaan aynu aadno dhanka iyo degmada ceelcadde ee gobolka gado walaayadii islaamiga ee gado ayaa soo gebagabaysay tartankii hordhaca uu ahaa bisha barakeysan ee ramadaan munaasabad seer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada ceelcadde ayaa lagu soo gabagabeeyey tartankan iyadoona kelimado kala duwan laga jeediyey ugu horeyntii waxaa goobta laga sheegay qaabkii uu tartankan u dhacay iyo sidoo kale ciddii ku guulaysatay iyadoona abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey dadkii kaalmaha hore ka galay tartankan imtixaanka iyo musaabaqada waxaa ka qayb galay afar degme ayaa ka qayb galay degmada ceelcaddo oo ah midda lagu qabanayo iyo degmada baar dheere iyo degmada garbaarey iyo degmada doolow afartaas ayaa ka qayb galay dhammaan culummadii ka qayb gashay tartanka hadday ahaayeen culummadii waaweyneyd iyo kuwa yaryarba dhammaantood way dadaaleen khayrna ilaahay subxaana wa tacaala ha ku abaalmariyo waxaan ku hormaraynaa qaybta dadka waaweyn ayaan ku hormaraynaa kaalinta koobaad ama faa'iska koobaad waa macalin maxamed abuukar mataan u tartamayey degmada baar dheero ayaa galay kaalinta koobaad wuxuuna keenay sagaashan iyo sagaal dhibic shan waxaan ugu talagalnay hadiyad iyo jaa'iso ay ka mid tahay lacag afar boqol oo doolara ay ka mid tahay ayaan ugu talagalnay soo istaag macal faa'iska labaad ee macallimiintii ku tartamayey qur-aanka oo dhan waa macalin cabdiqaadir bishaar cabdi oo ka socday degmada garbahaarey wuxuu keenay sagaashan iyo lix dhibic toddobaatan iyo shan ayuu keenay waxaana ugu talagalnay hadiyad ay ka mid tahay lacag saddex boqol oo doolar ah ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeya macalinka faa'iska saddexaad waa cabdilhaadi maxamed caraale oo ka socday degmada baar dheere wuxuu keenay macalinka sagaashan iyo afar ayuu keenay waxaana ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay laba boqol oo doolar soo istaag macalin waxaan u gelaynaa qaybtii macallimiinta yaryara ayaan u gelaynaa raggii ku tartamayey soddonka jus faa'iska koowaad waa xasan aadam ibraahiim wuxuu keenay sagaashan iyo afar dhibic toddobaatan iyo shan waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay saddex boqol oo doolar ayaan ugu talagalnay faa'iska labaad waa xasan aadam xasan wuxuu keenay sagaashan iyo laba ayuu keenay asagana wuxuu ka socday degmada baar dheero wuxuu keenay natiijo sagaashan iyo labo waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay lacag laba boqol oo doolar waxaan u gelaynaa qaybta shan iyo tobanka ayaan u gelaynaa faa'iska koowaad waa axmed sheekh maxamuud ayaanle oo ka socda muxaafadada baar dheere wuxuu keenay sagaashan iyo shan dhibic shan waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay laba boqol iyo konton doolar faa'iska labaad waa cabdilwaaxid cali cabdi oo isagana ka socda degmada baar dheere ayaa kaalinta labaad galay wuxuu keenay sagaashan iyo shan dhibic labaatan iyo shan waxaana ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay boqol iyo konton doolar kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka waxaa galay ardayga la yidhaahdo maxamed macalin xasan cabdi oo ka socdo degmada ceelcadde ayaa galay kaalinta saddexaad wuxuuna keenay siddeetan iyo toddobo ayuu keenay waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay lacag boqol doolar waxaan u gelaynaa qaybtii ugu dambaysay ee tobanka ayaan u gelaynaa dhammaan tartamayaashii ka qayb galay imtixaanka faa'iska koowaad waa yuusuf sheekh axmed ciise oo ka socda degmada baar dheere wuxuu keenay boqolkiiba boqol waa wiilkan aadka u da'yar ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay boqol iyo labaatan doolar ay ka mid tahay ayaan ugu talagalnay faa'iska labaad waa cabdilxafiid axmed shaale oo asagana ka socda degmada baar dheere wuxuu keenay sagaashan iyo kow waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay siddeetan doolar ay ka mid tahay faa'iska saddexaad ee qaybtii tobanka waa cabduraxmaan aadam xusein oo ka socda degmada ceelcadde ayaa kaalinta saddexaad galay wuxuuna keenay siddeetan iyo siddeed waxaan ugu talagalnay jaa'iso ay ka mid tahay toddobaatan doolar ayaan ugu talagalnay ilaahay ha barakeeyo intaa ayay noogu dhammaadeen tartamayaashii afarta degmo oo aan sheegnay ka kala yimid dhammaantoodna way wada guulaysteen ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo intaas kadib qaar ka mid a nabadoonnadii ka soo qaybgalay munaasabadda ayaa ka hadlay waxaana ka mid ah nabadoon maxamed axmed faarax oo ku magac dheer indhayare bismillaah alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iska leh ilaahayga nagu kulmiyey beydka ilaahay oo xaflad diini ah lagu samaynayo oo khayr badan ilaahaygaasa mahad iska leh mar hore iyo mar dambaba isagaan u mahad celinaynaa walaalaha ka shaqeeyey oo khayrkan farada badan ka shaqeeyey oo dadka walaalaha ah oo deegaanka ku firiirsan oo qoloba meel joogto oo laga yaabo meelo badan oo cidhiiri ah in laga soo bixiyey dadkan qaar ka mid ah iyagana mahad majaas aan u celinayaa ilaahayganna makaniyey oo nala kulmiyey oo na soo waafajiyey khayrkan farada badan oo labada qaybood oo aad u khayr badan oo iswaafaqday ah musaabaqadan diiniga ah iyo maalinta soonka ah oo khayrka badan oo khayr allah siiye laga sheekaynaya sheekh maxamed bishaare uu ka hadlahayey labadaas khayr oo farada badan oo maanta noo kulansan iyo nabadda aan haysanno oo lagu kulmiyey oo intaan la isugu keenay ilaahigaasaa mahad iskale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in diintii ay dad leedahay u taagan ka shaqaynhaya in kor loo qaado dardargelinhaya in la barto juhdi badanna ku bixinhaya wax lagu farxa weeye aad baan ugu faraxsanaa ilaahay baa mahadle walaalahaas inay in la sii dardargeliyo oo arrintaas hadda musaabaqada waxaa la yidhi soon walba ayaa la qabanhayaa waxaan ku dari lahaa in sanadkiiba laba jeer la qabto aan lagu koobin ka soon ka soon ee sanadkiiba laba jeer in la qabto aad baan ugu u soo jeedin lahaa dadka reecaalcadde oo khayrkaa farada badan mar walba dhexdooda lagu qabanhayo oo la ysugu keenayo dadka walaalaha ah wixii wax bartay iyo wixii wax la barayba iyaguna waxaan aad ugu soo jeedinayaa inay ka faa'iidaystaan oo ilmahooda ay waxbaranhayaan la socdaan diintu laba arrimood baa lagu bartaa hanuun qofku hanuun waxbuu ku bartaa hanuun baa wax lagu bartaa masayrna waa lagu bartaa tartanku waxuu keenaa ninkii dadaalayna inuu soo baxo oo bannaanka laga arko ninkii aan dadaal samayninna tartanka inuu ku shallaayo intaa ayaan odhan lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu waxgaradka halkaas ka hadlay waxaa ka mid ah ugaas cabdulaahi macalin haaruun بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهد سبحانه وتعالى noo suurogeliyey xafladan qaymaha badan aad u quruxda badan allihii noo suurogeliyay mahad u sugnaatay bacda xamdulaahi xarakatu shabaab oo juhuuddan bixisay dadaal dheer ku soo bixisay ayagana waxaan leeyahay raggii ama heer gobol ha ahaadeena ama heer xaraka ha ahaadeena ama amiir ka ahaadee waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leeyahay noo xifdiyey dadkaas waxaa kaloonu mahad celinayaa waalidiintii ardadan juhdiga ku soo bixisay iyo macallimiintii soo waxbartay oo ayagana wakhti dheer ku bixiyey oo dadaal dheer ku bixiyey aad baan ugu mahad celini carruurtana waxaan leeyahay wixii la baray oo lagu bixiyey kuwa anfac leh oo islaamka anfaco naftooda iyo adduunyadooda akharana anfacona allaha ka dhigo intaa kadib waxaan leeyahay barnaamijkan waa barnaamij aad u khayr badan qof kastoo muslima ama soomaali oo dhegaysanaya ama maanta goobjoog ka ah waa wax khayralah oo lagu diirsan karo khayr badan weeye in lagu baraarugo la kordhiyo qof kasta oo iska xil saaro owlaad uu asaga dhalay sidii juhuuddan ugu bixin lahaa oo khayrkaana u keeni lahaa oo owlaaddiisa wax u bari lahaa oo dariskiisa ugu baraarujin lahaa oo meel walba u gaarsiin lahaana waan boorinayaa waxaa kaloon boorinayaa haddaan ahay dad muslimiin ama soomaali aan nahay barnaamijkan cadow buu leeyahay waad ogtihiin dalkii baa lagu soo duulo oo la haystaa waxa loogu soo duulayna waa diintan baa lala dagaalamayaa khayrkan maanta ilaahay noo suurogeli baa lala dirirahayaa dadka haddii dalku u dhashay oo islaamka ahaa oo difaaci lahaana waa annaga inaan dareenkaas yeelanno oo diintanada iyo dalkannaga iyo dadkannaga aan gaala ka difaacinana waa boorinayaa waxaana ilaahay ka rajaynaya subxaana wa tacaala camalkan inuu noo barakeeyo cadowga iyo gaaladana ilaahay naga dulqaado taasaan ilaahay ka baryahayaa haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas cismaan sheekh maxamed sheekh maxmuud waa ugaaska beesha cali بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إله بأما هذا الله سبحانه وتعالى مسابقة خير كبدا نو هرجليي ونسو كلمي الله أيام مهد لما أنت وعلنها ثم هدنا وحن مهد كلا وعلنها walaalaha xarakada oo noo soo uaasay oo noo soo dejisay oo soo hergelisay baa inu mahad celinina waayaal waxaa weeye musaabaqadan waxaa lagu tartamahaya bisha ramadaan oo kariim ramadaan kariim waxaa weeyo qur'aanka kariimka alle subxaanahu wa tacaalaana uu yidhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi lqur'aanu huda linnaasi wabayinaati min alhurdaa bishaas ayada ah weeyo waxaa lagu tartamaya qur'aanka kariimka ah marka walaalayaal waxaan u mahad iyo guulcelinayaa walaalaha muslimiinta ah oo ku soo qayb gashay majliskan khayrka badan oo musaabaqada qur'aanka ah waxaa kaloo mahad guud u celinayaa mahad kale u celinayaa macallimiinta iyo ardada qur'aanka kariimka ku tartantay oo musaabaqada ku samaysa waxaa weeye waa horumar wanaagsan diinteenni aan ku horumarno oon ku tartanno wey macalimiinta oo ardadaas wax soo bartayna waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayran khayraljazaa allah inkaas aansiiyo waxbarashadana si fiican inay usi socoto ayaa wanaagsan waxaa weeye alle subxaanahu wa tacaala uuna wuxuu leeyahy markuu waxbarashada ka hadlaya qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun alle subxaanahu wa tacaala kuwa wax yaqaan iyo kuwa wax aqoonin kuwa siman maaha ayadda subxaanahu wa tacaala saasuu ku leeyahay marka walaalayaal majliskan khayrka badan oo ilaahay lasoo kulmiyey oo qur'aanka kariimka lagu tartamahayey waa majlis khayr waxaan leeyahay annagoo deegaanka iyo gobolka waxbarashadaas ayada ah aan sii hore usii tardirgelinno oon aad u sii qaadno waalidiinta ardadaas dhashayna waxaan leeyahay allah inka khayrsiiyo sii dadaala dadaal labalaaban sii suubiya ayaan leeyahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaaga dhegaystayaal weli waxaa idinku soo maqan ciidamadii ku sugnaa degmada baar dheer ee gobolka gado oo cudurro kala duwan u la-aanaya iyo sidoo kale gaajo balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona waxaa inoo dulmaraya weliye maxamed daahir cali sow ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waata aad baad umahadsantaha cabdisamed cabdulaahi waxaan wax ka eegi doonnaa wararkii ugu dambeeyey cudurka korona oo weli fara ba'an ku haya dunida gaar ahaan yurub iyo ameerika waddamo kala duwan ayaa soo gudbiyey macluumaad ku saabsan cudurkaasi iyo khasaaraha uu sababay si guud koronafirus waxa uu ku dhacay in ka badan saddex milyan oo ruux oo ku nool dunida waxaana cudurkan ilaa iyo hadda u dhintay kun badankooda waxa ay ku dhinteen yurub iyo ameerika in ka badan hal milyan oo ruuxna cudurka waa ay ka caafimaadeen wararkii ugu dambeeyey ee la soo wariyey ayaan gudageli doonnaa ameerika shalay cudurka dhimashadu waa ay badneed oo bay ahayd laakiin maanta ilaa iyo takriiban toban saac wararka ay soo gudbiyeen ayaan eegi doonnaa cudurka waxaa maanta oo keliya u dhintay iyo afar ruux oo ku nool gudaha dalka maraykanka si guud dhimashada cudurka maraykanka waxa ay gaartay iyo ruux maanta oo keliya cudurka waxa uu maraykanka ku soo ritay iyo ruux dadka guud ahaan maraykanka uu cudurkan ku dhacay waxa ay kor u dhaafayaan hal milyan oo ruux isbeyn ayaan eegi doonnaa maanta cudurka waxa uu dhintay iyo sideed ruux tirada guud ee sbain cudurka ugu dhintay waxa weeye labaatan iyo afar kun shan boqol afartan iyo saddex ruux maanta cudurka sbain waxa uu ku soo ritay laba kun oo ruux talyaaniga waxa uu soo wariyey in cudurka maanta ay u dhinteen laba boqol siddeetan iyo shan ruux wadarta guud ee talyaaniga cudurka ugu dhintay waxa weeye labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol lixdan iyo toddoba ruux maanta oo keliya cudurka talyaaniga waxa uu ku dhacay kun sideed boqol toddobaatan iyo laba ruux ingiriiska waxa ay maanta soo wariyeen lix boqol toddobaatan iyo afar ruux in cudurka ay ugu dhinteen gudaha britain si guud dhimashada ingiriiska waxa ay gaartay labaatan iyo lix kun toddoba boqol toddobaatan iyo kow ruux maanta oo keliya gudaha ingiriiska waxa uu cudurka ku dhacay lix kun soddon iyo laba ruux si guud dadka uu ku dhacay cudurkan ingiriiska waxa ay gaarayaan boqol toddobaatan iyo kow kun oo ruux jermany maanta waxaa cudurka ugu dhintay konton iyo kow ruux si guud tirada dhimashadu waxa ay noqotay lix kun shan boqol siddeed iyo toban ruux turkiga maanta waxaa cudurka ugu dhintay sagaashan iyo saddex ruux si guud dhimashadu waxay noqotay saddex kun boqol toddobaatan iyo afar ruux ruushka maanta waxaa cudurka ugu dhintay boqol iyo kow ruux si guud tirada dhimashadan waxa ay noqotay kun toddobaatan iyo saddex ruux maanta ruushka dadku cudurka soo ritay aad bay u badnaayeen waxaana ay gaarayeen toddoba kun sagaashan iyo sagaal ruux iiraan waxa ay soo warisay kow iyo toddobaatan ruux inay dhinteen tirada dhimashada iiraanna waxa ay dul istaagtay lix kun labaatan iyo siddeed ruux baraaziil waxa ay soo sheegeen soddon ruux inay dhinteen tirada dhimashadan waxay noqotay shan kun shan boqol afartan iyo kow ruux kanada siddeetan iyo lix ruux ayaa cudurka ugu dhintay wadarta guud dhimashadan waxa weeye saddex kun siddeetan iyo laba ruux belgium sagaashan iyo saddex ruux ayay soo sheegtay wadarta guud ee dhimashadan waxa weeye toddoba kun boqol sagaashan iyo afar ruux netherland waxa ay soo warisay siddeetan iyo afar ruux in maanta cudurka ay ugu dhinteen wadarta guud ee dhimashadan waxa weeye afar kun toddoba boqol sagaashan iyo shan ruux indiya toddobaatan iyo laba ruux ayaa cudurka ugu dhintay wadarta guud dhimashadan waxa weeye kun boqol konton iyo kow ruux switzerland waxa ay soo warisay kow iyo labaatan ruux portugal waxay soo warisay in cudurka ay u dhinteen lix iyo toban ruux ekwador toddobiyo toban ruux sacuudi carabiya waxay soo sheegeen shan ruux in maanta cudurka ay ugu dhinteen sweden cudurka maanta waxaa uu dhintay boqol labaatan iyo afar ruux ireland waxaa cudurka maanta ugu dhintay afartan iyo laba ruux mexico waxay soo sheegtay boqol lixdan iyo saddex ruux singabuur hal ruux ayay soo sheegtay bakistaanna shan iyo toban ruux jiri kow iyo toban ruux yuhuuddana waxay soo wariyeen afar ruux in cudurka maanta ay wulateen halkaa jabaanna ay soo wariyeen laba iyo toban ruux boland labaatan ruux ayay soo sheegeen in cudurka maanta ay ugu dhinteen maraykanka haddaan ku laabano cabdisamad maanta si guud waxaa loo soo wariyey in cudurka uu saameyn ba'an ku yeeshay ciidamada maraykanka ee ku sugan saldhigooda ugu weyn afrika oo ku yaala dalkaasi jabuuti waxaa aad loo sii xanibay dhaqdhaqaaqii ka jiray saldhigaasi ciidamadan hal meel ayaa la isugu geeyey iyadoona cudurka uu ku fidayo gudaha saldhigaasi laakiin maraykanku waa uu qarinaya waxna uu sheegayaa in laba ruux laga helayo cudurka tirada laakiin intaa waa ay ka badan tahay jabuutina sidaad og tahay saldhigyo badan baa shisheeyuhu ku leeyihiin marka waxaa muuqanaya in korona uu ku fidayo saldhigga maraykanka ugu weyn afrika ee jabuuti ku yaala saldhiggaasi oo ah mid laga maamulo istiraatiijiyadiisa dagaalka ee ku wajahan bariga afrika waataa iminkana cabdisamada war deg deg ayaana soo gaaro wakaalada wararka goordhow waxa ay faafiyeen in ra'iisul wasaaraha ruushka uu ku dhacay cudurka korona ra'iisul wasaaraha oo hadlay waxa uu sheegay in uu karantiil galay markii la adkeeyey in uu qabo cudurka korona waxaa cabsi ay la soo daristay madaxweynaha dalkaasi ruushka butin oo dhibaatooyin badan ka geystay suuriya kaasoo isna ka baqdin qaba in cudurkaasi uu ku dhaco wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonnaa wixii soo kordha guud ahaan wararkii korona ku saabsanaana waa naga inta الله أنذر بالوباء عباده الله حرك بالبلاء سكونا سبحان من ينجي العباد بفضله ويقر منهم أنفسا وعيونا اعمل لنفسك قبل موتك صالحا فالمتقون له هم الناجون
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan xero tababar oo ku taala magaalada baardheere ee gobolka gadow ayaa waxaa la sheegay in ay gaajo iyo sidoo kale xanuuno u la-aanayaan ciidamadan oo sida la sheegay kor u dhaafaya saddex boqol askari ayaa ka mid ahaa ciidamadii la qalday oo ay dowladda federaalk ah kusoo qaladay inay geynayso dalka qatar kuwaasoo ugu dambeyntii la askareeyey islamarkaana qaarkood la daba raaciyay ciidamada xabashida etoobiya ciidamadan ku sugan xeradan ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mida ciidamadan ay xanuuno kala duwan u dhinteen waa kuwan qaarkood oo xitaa sheegaya in maalimo xiriira aysan dab halkaas ka shidan waxaan ka mid ahay ciidanka ku xaraysan dugsiga baadheere ee muddada sideedda bilood tababarka ugu socday sababta jirta waxaa weeye ciidankan maalintiina la soo xaraynahayay dugsigan baadheerna la keenahayay waxaan lagu keenay muddo dhan afartan cisho been waxay ahayd way soo gabagabowday wakhtiga intana la keenay waxay ahayd nin walba waddanka maqan iyo wax ka qabanaya sideedda biloodee inta aan joogno macallimiintaannadii iyo annagiiba cid xuquuqdaannadii xitaa isweydiisay mase meel kaga hadashay ma jirin annagoo dhan nin walba raganimadiisa iyo caqligiisa uma meeshan ku jooga ciidan caafimaad la'aan xanuun wuxuu yahay daawo la'aanteedii meeshaa lagu soo samray hataa cuno la'aan waxay ahayd hataa laba askari oo ciidankan ka mid ah xanuun iyo caafimaad darray u dhinteen cid dawladdo isweydiisa ma jirto annagii macallimiintaannadun baan la haadaadhacaynay kadibna askariga ugu dambeeyey ee lugta laga hayey ee lugta hataa goyitaan ay ku dhoweed dawladdu waxaa noogu horreeya aragna wuxuu ahaa taliyaha lugta iyo madax la wada socoto saraakiil salsale ah asagaasaa naga qaaday asagaana dawlad noogu horreey nooguna dambeeyey kadibna cid socotoo dambe maana arkin cid dambe oo su'aalta annada soo qaadayna ma jirto inta hadda inta aan joognayd arkaysaana saacaddan hadda bisha ramadaan lagu jiro cid hadda ka aqaanta hataa hal guri baar eera ka aqaana malaa intaanadaba ila boorkan ka soo wada degnay waad og tihiin waddada inaan meel loo mara lahayn cadowga meel walbuu taagan yahay shan iyo toban kilomitir aan loo gaari karin magaalada ilaboorkan waad og tihiin inuu nin walba sharciga intuu ku imaaday uu ka warsugahayo maadaama dawladda madaxdeeda qayb ka mida inta ayna keeneen madaxdii iyo annaga dhexdaanana mugdi fara badan oo culus uu ka muuqdo oo wax naga warhaya aysa jirin waxa weeyaan anigu waxaa laydhahaa cali jaamac maxamed aniga oo jooga dugsiga baar dheere ee tababarada ciidamada milatariga waxaan leeyahay meeshan waxaa ku xidhaysan saddex boqol oo askari saddex boqol oo askari baa ku xidhaysan siddeed bilood muddaha bay ku xidhaysan yihiin
annagoo anigoo ah xasan maxamed cabdi oo ku magac dheer xasan gaab oo ka soo jeeda degmada lambar konton gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo jooga dugsiga baardheere siddeed bilood ku xaraysan dhib fara badan soo maray
ciidan oo meel lagu xareeyey oo daawo u baahan oo wax walba u baahan yaa isbuucba nin baa nala hadla wuxuu yidhaahdaa wixiinni waa diyaar agabkiinni waa diyaar xuquuqdiinni waa diyaar berri baa laidii soo diraya madaxweynaha wuu idinka warqabaa ra-iisul wasaaraha waa u sheegay golaha wasiirada waan gaarsiiyey xaaladiinna meel fiican bay maraysaa kadibna taleefonkuu xidhanayaa mid kale uu kugu xawilayaa waxaan xabashada ka wadna waa barnaamijka noocaasa annaga ma dhihin qaxooti aniga oo mas-uuliyad xaradan ka tirsan waxaan baaq ugu dirayaa dawladda ugu horrayn in ciidankaas dabka loo shido mala caafimaad mala biyo mala raashin daryaal kale ona ma jiro ka warqabis kalena ma jirto waxaa dhacday marka ciidankii in marna nabad sugud baad ka tirsantihiin la yidhaahdo oo abaaduulaha nabad sugudda gacanta loo geliyo kulana marna cabdulaahi taray wiil la yidhaahdo oo qandaraasla gacanta loo geliyo marna la yidhaahdo madaxweynihii baan baryo ugu tagaynaa bal asagaan u tagaynaa
intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow xawaraysyada barnaamijkan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السامي